shirka cadaado feski koowaad wuxuu ahaa odayaalka salaadiinta boqorada oo la keeno islamarkaana ay soo xulaan ergooyinka shirweynihii ergadana la furo fayskii koowaad oo odayaalkii ergadi ah waa lagu guuleystay fayskii labaad oo shirweynihii ergada ahaa in la furana waa lagu guuleystay waa lasoo xiray alxamdulilah si nabadgelya wanaag badan ba arrimaha dastuurka ay kusoo dhamaadeen fayskii saddexaad ayuu marayaa oo ah baarlamaankii baarlamaankiina xulistiisu meel gabagabahay maraydaa saacadaha soo socda haddii ilaahay qadaro maaragtay kalfadhigii ugu horreeyay ayaa bilaaban doona baarlamaanka biidn illahi tacaala baarlamaanka xulidiisu way socotaa laakiin waxaa inuu fariista la rabaay waa baarlamaankii laftigiisii oo guddoonkiisii arrintiisi dooranaya wixii ku-xigana waxa uu gudbi doonaa doorashadii rasmiga ahayd oo madaxda halkan inay kasoo baxda la rajeynayo
ilaa iminka marka imise xildhibaan baad ogtihiin oo la idiin soo gudbiyey meel gabagabaa bay maraydaa xildhibaanadu xaaladoodu markaan wax yar baa harsan inta yar oo harsanna wadaday kusoo jirtaa
arrinta aad ka dhawaajisay ee kulanka baarlamaanka ah goormaad is leedihiin waad dhammayn kartaan hawshan oo way kulmayaan runtii waxaan is leenahay saacadaha soo socda haddii wax ku darsadana maalmahay noqonaysaa insha allahu soo socda labada cisho soo socota waxaan ku rajo weynahay in arrintaasi ay soo afjarmi doonto ilaahay hadda marka tirada guud ee xildhibaanada oo odayaasha idiin soo gudbiyeen maxaad nooga sheegi kartaa
shardi ma ahan waayo mar waliba waxaa la keenayaa xildhibaanku markuu beesha kasoo gudbo shuruudihii iyo kriteriyihii iyo awsaaftii in lagu soo xulo ay ahayd baa laga fiirinaya loo bandhigayaa marba mid baa la celinaya marba mid baa lasoo bedelaya xaaladdu saas markay ku socoto cadad mucayana baan haynaa amba tira intaasaan haynaa in la yidhahda kuma habboon dhanka dastuurkii la ansixiyey markaan eegno puntland war-saxaafadeed ay kaga hadlayso arinta xuduudaha bay soo saartay ka waran marka aragtida idinkaad ka qabtaan war-saxaafadeedka waxaan maamulka u dhisaynahay puntland kuma jirto mar haddii aysan talada erge la yidhaaha puntland halka kasoo qayb gashay aysan jirinin waxaan is leenahay waa diiday iyo waa yeeshay iyo waa arrin ayada u khaasa laakiin waxyaabahay ka cabanayaan waxay tahay maadaama dastuurka lagu qoray in xuduudda maamulkan ay tahay gobolka nugaal oo iyagana mudug ay ku andacoonayaan taa ka waran arrimaha xuduudda guddi xuduud ayaa jira guddigaas xuduud ayaana si dhab ah maamul goboleedyada xuduudahooda u kala jaangoy doona waad ka warqabtaa koonfurta galbeed iyo gobolka banaadir waxaa ka dhex taagan arrinta jaziira waad ka warqabtaa halkaana sidoo kale iska noqon doontaa jubbooyinka sidoo kale arrimahaas oo idil waa waa iska buuq jira bay iska wada noqonayaan waa si laga gudbaya insha allahu tacala gudilahi arrimahaas ayaa si dhaba barnaamijka ugu dhex geli doona ma insha allahu ramadaan ramadaan ka hor bay dhamaanayaan biidni illahi tacaala maalmaha soo socdaba inay soo dhamaataan kurajaweyna